ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddexda rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanto isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha khaza oo galay maalinkii boqol iyo koowaad oo xidhiir ah khilaafkii ugu darnaa oo soo kala dhex galay xukuumadda dagaalka ee uu hogaaminayo netanyahu wasiirka dagaalka ee yuhuudda oo ka qayb galay banaanbax lagu dalbanayo soo afjaridda dagaalka khaza dadku dhintay goob macdanta laga qodo oo ku taalla waddanka tanzaniya weeraro saraakiil lagu dilay oo ka dhacay waddanka bakistan tahriibiyaal ku dhintay xeebaha waddanka faransiiska xaaladda caafimaad ee wasiirka dagaalka maraykanka oo laga dayrinayo iyo taariikhyahan carbeed oo ka hadlay damaca etoobiya ay ku doonayso qabsashada badda soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo koowaad oo xidhiir ah iyadoona khilaafkii ugu darnaa uu soo kala dhex galay xukuumadda dagaalka ee uu hogaamiyo netanyahu warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdilkhaaliq macalin dagaalka khaza iyo duqaymaha yahuudda ayaa galay maalinkii boqol iyo koowaad oo xidhiir ah iyadoona maamulka yahuudda uu sii wado beegsiga ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan kuna nool deegaanada kala duwan ee jiidda khaza deegaanada dhaca bartamaha jiidda khaza iyo koonfurteeda ayaa ah kuwa ugu badan ee martigelinaya duqaymaha indhola-aanta ah oo ay fulinayaan diyaaradaha yahuudda habeenkii xalay ayaana silsilado duqaymo ah waxay gilgileen deegaano dhowr ah kaamamka albariij iyo almakhaazi oo dhaca bartamaha jiida khaza ayaa ka mid ah goobaha sida aadka ah u duqeeyaan ciidamada yahuudda waxaana ay halkaasi ku garaaceen madaafiicda goobta magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta jiida khaza ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha sida daran ay u duqaynayaan ciidamada yahuudda waxaana magaalada iyo deegaanada hoostaga ay saacadihii tagay martigelisay duqaymo cashwaa'i ah magaalada khaza ayaa iyadana waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duqaymo culus oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad badan oo muslimiin ah weriyaal ka soo warmaya magaalada ayaa tilmaamaya in duqaymaha ka dhacay khaza ay ku shahiideen ugu yaraan soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in reer khaza ay isugu darmeen duqaymo iyo qabow xaaladuna adag tahay sidaas darteedna loo baahan yahay in ciidamada yahuudda ay joojiyaan duulaanka ay ka wadaan khaza qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen in reer khaza boqolkii maalin ee lasoo dhaafay ay wajahayeen xaalado adag oo halis ah natiijooyinka dagaalkana la arki doono marka uu soo afjarmo قطاع غزة تعرض إلى جريمة بشعة قطاع غزة تعرض إلى مجازر آه، مئات يوم من المجازر آه، والعدوان المتواصل على قطاع غزة jiidda khaza waxay boqol maalin wajahday gumaad adag arcelis maalikii jiidda khaza waxaa lagu duqeeyaa kun tan oo qoraxyo ah waxaa jira musiibooyin ka dhici kara khaza markuu u dhammaado dagaalka waxaa jira xanuuno ku faafay jiidda khaza waxaa jira cuntoxumi ka hor dagaalka bal adigaba suurayso sida uu noqon karo xaalka dagaalka markuu u bilowday macaruul adag ayaa jirta boqol maalin kadib dagaalka gurcan ee khaza shaqaalaha difaaca madaniga weli waxay wataan shaqadooda qalabyadan way ku yaryihiin xubno badan oo ka mid ah difaaca madaniga ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay duqeymaha yahuuda الدفاع المدني قدم الكثير من الشهداء وقدم الكثير من الجرحى في هذه الحرب inkastoo boqol maalmood oo xasuuq iyo gumaad ah ay wajahayaan muslimiinta khaza haddana weli waa kuwo ku sabraya oo muujinaya dhabar adeeg ay adag tahay in laga tilmaamo waxaana ay ku laabqabowsanayaan inuu suu dhow yahay nasriga allah kani waa wiil aad u da'yar oo falastiini ah kuna nool jiida khaza wuxuu sheegay inay inkastoo ay ku jiraan xaalad adag haddana sabarsiinayso aayadda allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay in dadkii naga horeeyey la imtixaanay بعد حوالي مية يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا kadib boqol maalin oo go'doomin iyo cabsi ah iyo burburinta loo geysanayo khaza hadalka allah casa wajal ayaa ah midkan safarsiinaya كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر haa guusha allah way dhowdahay suuraysta cabsida iyo go'doominta soo martay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dadkii rumeeyey ee saxaabada ahaa waxay isweydiiyeen goormee ayay guusha alla imaanaysaa goormuu imaanaya allow guush aad noo ballan qaaday waxaa markii u yimid jawaab qalbigooda dejisay oo ah guusha alle way dhowdahay ballanqaadku waa midka aan annaguna ku kalsoonnahay allah wuunoo hiilin doonaa manana hilmaami doono allah idinkii
وهذا اللي احنا متيقنين فيه انه ان شاء الله ربنا ح- حينصرنا ومش حيسيبنا باذن الله والسلام عليكم
dhinaca kale khilaafaadka u dhexeeya saraakiisha dhiigyacabyada ah ee hogaaminaya gumaadka khaza ayaa sii kordhaya marba marka ka dambaysa waxaana markii ugu horeysay wasiirka dagaalka ee yahuudda uu ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada talaabiib kaasoo looga soo horjeeda netanyahu laguna dalbanayo in wadahadal lala galo kooxda muqaawamada yuwaaf galanti ayaa la arkayey isagoo dhex taagan dibadbaxyada ka dhacay magaalada talaabiib waxaana tallaabadan lagu micneeyey mid muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay khilaaf soo kala dhex galay xukuumadda dagaalka warbaahinta yahuudda ayaa bilaabay inay si aad ah uga hadlaan una falanqeeyaan in dagaalka khaza uuna xaqiijin wax ka mid ah hadafkii yahuudda oo ay ka mid tahay soo furashada maxaabiista yahuudda sidaas darteed loo baahan yahay in dagaalka lasoo afjaro siyaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha yahuudda ee ka qaybgalaya doodaha ka baxaya warbaahinta yahuudda ayaa dhammaantood waxay tilmaamayaan in haddii xaalku sidan kusii socdo ay noqon doonto in dagaalka lagu soo afjaro waqti aan awood iyo xeelad kale lahaynin sidaas darteedna ay hadda tahay waqtiga uga habboon ee lasoo afjari karo dagaalka khaza dhinaca kale kooxda muqaawamada falastiin waxay dhankooda boqol maalin kadib dagaalka khaza sheegeen in yahuuddu weli aanay xaqiijinin hadafkii duulaankooda ee ahaa soo furashada maxaabiista
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen yuusuf daahir in ka badan labaatan qof ayaa dhimatay kadib markii ay ku soo duntay goob ay macdaan dahab ah ka qodaayeen oo ku taalla dalka tanzaniya laba iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen kadib markii uu ku soo dumay god ay ka qodaayeen macdanta dahabka oo ku yaala waqooyiga dalka tanzaniya xilli roobab xoogan ay ka da'ayeen dalkaas guddoomiyaha gobolka ay musiibadu ka dhacday oo la hadlayay wakaaladda wararka reuters ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay deegaanka simo kadib markii qaar ka mid ah dadka deegaanka ay bilaabeen howlo macdan qodis ah oo ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabay macdan qodista sababo la xiriira roobab xoogan oo halkaasi ka da'ay dartood waxaana loo soo sheegay in sagaal iyo toban ilaa labaatan qof ay ku go'doonsan yihiin mid ka mid ah godadka laga qodo macaadiinta balse nasiib daro waxaan soo saarnay ilaa laba iyo labaatan qof oo meyd ah ayuu yidhi guddoomiyaha isagoo hadalkiisa sii wato waxa uu yidhi weli way socdaan gurmadka loo fidinayo dadka maqan inkastoo inta badan laga soo saaray burburkii ay ku hoos jireen dhinaca kale weeraro lagu dilay saraakiil ka tirsan xukuumadda bakistan ayaa ka dhacay gudaha dalkaas ciidanka mujaahidiinta taalibaan bakistan ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu laayay saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidamada dowladda dabadhilifka ah ee bakistan iska hor imaadyada koowaad ayaa ka dhacay mandiqada khuudi ee hoos tagda tashil mira cali oo si gaar ah u dhacda waqooyiga wasiiristan halkaas oo dagaallo culus ay ku dhex mareen ciidamada mujaahidiinta iyo askar ka tirsan kuwa xukuumadda bakistan mujaahidiintu waxay xaqiijiyeen in dagaaladii ay la galeen ciidanka xukuumadda bakistan ay ku dileen ugu yaraan lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee islaamabad weerarka labaad oo ahaa mid ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan xukuumadda bakistan ayaa ka dhacay deegaanka sharkere oo hoostaga magaalada biyashawar halkaas oo ay ciidamada mujaahidiinta si adag uga hortageen iskudayga askarta xukuumadda waxay mujaahidiintu sheegeen inay fashiliyeen weerarkaasi ay soo qaadeen ciidanka xukuumadda bakistan ayna halkaasi kaga dileen saddex sarkaal oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminayay dagaalka howlgalka saddexaad oo ahaa mid gaar ah waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska kaasi oo lagu magacaabi jiray maxamed afdali howlgalkan toogasho ayaana ka dhacay degaan dhacaduleedka magaalada quenta oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka balochistan tirada guud ee saraakiisha xukuumadda bakistan looga dilay weeraradan ayaa ah toban sarkaal xarakada taalibaan bakistan ee ka jihaada dalka bakistan ayaana sii kordhisay weerarada ka dhanka ah xukuumadda dalkaas dhanka kale dhowr qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha u dhexeeya dalalka faransiiska iyo ingiriiska ilaa lix qof oo tahriibayaal ah ayaa dhintay kadib markii ay quustay doonadii ay la socdeen taasi oo kula degtay kanaalka ingiriiska meel ka baxsan magaalada sangat ee dalka faransiiska sidoo kale kooxaha gargaarka degdega ah ayay u suurta gashay in ay badbaadiyaan konton iyo shan qof oo kale iyada oo howlaha samata bixinta ay sii wadeen si ay u helaan dad maqan oo la la'yahay xarunta booliska badda ee faransiiska ayaa sheegtay in howlgallada baadigoobka ay sii socdaan waxay tilmaameen in ay maqan yihiin dad gaaraya inta u dhexaysa shan ilaa toban tahriibayaal ah duqa magaalada sangat ee frank dierson ayaa sheegay in xilliga ay wadeen samata bixinta dadka ay doonida la degtay ay soo qulqulayeen tahriibayaal badan oo doonaya in ay gudaha u galaan faransiiska bayaan ka soo baxay dowladda britian ayaa lagu sheegay in tirada dadkii tahriibayaasha ah ee tan iyo bilowgii sanadkii labada kun sideed iyo tobanka gudbay janaalkan ay kor u dhaafeen boqol kun oo qof halka tirada ay ka gudubtay tan iyo bilowgii sanadkii lasoo dhaafay ay gaartay ilaa toban iyo lix kun oo qof sidoo kale sanadkii labada kun laba iyo labaatankii waxaa ku naf waayey ilaa shan qof oo tahriibayaal ah halka afar qofna lagu waayay xilli ay isku dayayeen inay gaaraan xeebaha ingiriiska ayagoo ka yimid xeebta waqooyi ee faransiiska kanaalka almansh ee u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska ayaa ka mid ah kanaalada ugu mashquulka badan ayna maraan doomaha iyo maraakiibta wada badeecadaha marinkan mashquulka badan ayaa sidoo kale la hirar weyn oo ay adag tahay inay ka gudbaan doomaha daciifka ah ee ay wataan tahriibayaasha dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday toddobaadkii hore dadaalkeeda lagu dhimayo tirada dadka magangeliyo doonka ah ugu dambeynna waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee wasiirka difaaca maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in wasiirka difaaca maraykanka austen uu u baahan yahay daryeel caafimaad oo dheeraad ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kerby ayaa sheegay maalintii axadda in dhakhtarka qaabilsan caafimaadka xoghayaha difaaca maraykanka louis austin uu rumaysan yahay in wasiirka difaaca uu weli u baahan yahay daryeel dheeraad ah kadib markii la dhigay xarunta caafimaadka qaranka ee walter red ee maryland austin oo ah toddobaatan jir ayaa booqday xarunta caafimaadka laba iyo labaatankii disembar ee sanadkii hore si looga daaweeyo kansarka qanjirka ee brostate wuxuuna ku soo laabtay hosbitalka mar kale kowdii janaayo ee sanadkan sababo la xiriira dhibaatooyin caafimaad darro oo soo wajahay oo ay ku jiraan cabuuqa kaadimareenka afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka kirby ayaa u sheegay shabakada face the nation in ay arki doonaan wakhtiga dibadda loo soo saari karo wasiirka difaaca laakiin weli waxa uu u baahan yahay daryeel dheeraad ah ayuu yidhi afhayeenka kirby
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa waxa is soo taraya dadka ka hadlaya damaca ethoobiya ku doonayso qabsashada badda soomaaliya waxaana dadkaas ku biiray taariikhyahan carbeed oo caan ah oo lagu magacaabo doctor raaqib israjaani warbixin ku saabsan muuqaal uu baraha internetka ku baahiyey doctor raaqib israjaani waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed cali aadan waxa aada isku soo taraya hadalhaynta la xiriirtay heshiisku sheegii dhowaan dhex maray dowladda xabashida itoobiya iyo maamulka somalilan kaasoo itoobiya lagu siiyey qeyb ka mid a badda iyo dhulka soomaaliya taariikhyahanka caanka ah ee lagu magacaabo doctor raaqib asarajani kana soo jeeda dalka masar ayaa bartiisa youtube-ka waxa uu soo dhigay muuqaal uu si faahfaahsan kaga hadlayo damaca foge itoobiya ee ku saabsan qabsashada badda cas waxa uu ugu horeyntii doctor raaqib asarajani sheegay in waxa itoobiya ku riixaya inay qabsato badda cas ay tahay iyadoo juqraafi ahaan ah dal aan bad lahayn اثيوبيا دولة حبيسة يعني ايه دولة حبيسة؟ حبيسة جغرافيا في بيقسموا دول العالم لدول ساحلية ودول حبيسة ethoobiya juqraafi ahaan waa dal aan bad lahayn dowladaha ku yaal caalamka ayaa u kala qaybsama kuwa bad leh iyo kuwa aan wax bada lahayn oo xaabiise loogu yeero dowladaha xaabiisada marka waa kuwa aan lahayn wax bad ah kuwa badaha lehna waxay ka dhigan tahay inay u furan yihiin ganacsiga adduunka dowladaha badla-aanta ah ee caalamka ka jira waxay tiradoodu gaaraysaa afartan iyo sagaal dal waxayna ku kala yaalaan dhammaan qaaradaha adduunka marka laga reebo ameerikada waqooyi iyo dabcan austareeliya afrika oo kale waxaa dalalka badla-aanta ah ka mid ah uganda yurub oo kalena waxaa dalalka badla-aanta ka mid a austareeliya yurub oo kalena waxaa badla-aan ah austariya aasiyana waxaa ka mid a afghanistaan ameerikada koonfureedna waxaa ka mid a dalalka aan badda lahayn balofiya inta badan dowladaha badla-aanta ah waa dowlad faqri ah dabcan waxaa jira dowlado badla-aan ah oo haddana dhaqaale ahaan wanaagsan sida kuwa ku yaalla yurub oo kale austariya iyo switzerlan laakiin si guud dowladaha afrika aasiya iyo ameerikada koonfureed ee badla-aanta ah waa dalal faqri ah mid ka mid a asbaabaha dacfiga dhaqaale u keenayana waa inay badla-aan yihiin افريقيا او اسيا او امريكا الجنوبيه بتبقى ضعيفه اقتصاديا واحد اسباب ضعفها موضوع ان هي حبيسه كده wixii ka dambeeyey markii eritereya uu noqday dalka madax bannaan itoobiya oo ay iska xoreeyeen gumaysigii xabashida itoobiya ayuu dalkani noqday mid bad la-aan ah taasoo keentay in markii dambe itoobiyaanku xitaa ay iska iibiyaan maraakiibtoodii dagaalka sida uu sheegaya doctor raaqib asarajani اريتريا كانت كانت جزء من من اثيوبيا او اثيوبيا محتليه اريتريا وبالتالي كان عندها منفذ على البحر الاحمر eritereya waxaa horay u haysatay ethoobiya sidaas ayay etoobiya ku maamulaysay deked ku dhirirsan badda cas laakiin markii eritereya ay ka madax bannaanaatay ethoobiya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxay etoobiya noqotay dal bad la-aan ah dhibaatada dhaqaale ee haysatana way sii xoogaysatay wixii markaas ka dambeeyey itoobiya waxaa soo wajahay xaalad quus ah oo la xiriirta inaanay mar dambe bad heli doonin iyadoo ku dhaqaaqday inay iska iibiso maraakiibtii ay lahaan jireen ciidankeeda badda tallaabadaasna waxay ku dhaqaaqday saddex sano kadib xornimadii eritereya kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii gebi ahaanna way burburisay ciidankeedii badda oo soo dhisnaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii maraakiibtii ay lahaayeenna way iska iibisay
معموله من سنه 55 1955 وكانت قوات بحريه قويه فكت القوات البحريه بتاعتها وعرضت اصولها للبيع
inkastoo madaxdii soo maray dalka itoobiya ay ka wada go-oneed in mar un ay gaaraan badda cas haddana doctor raaqib asarjani waxa uu sheegayaa in ninka ugu damaca adag uu ahaa abiy axmed kaasoo markii ugu horreysay ee uu talada itoobiya la wareegay sanadkii laba kun sideed iyo tobanka si cad u sheegay inay qasab tahay in dalkiisu ka helo badda cas meel cagta la dhigo في سنة 2018 صعد إلى حكم أثيوبيا أبي أحمد sannadkii laba kun toban iyo sideed waxaa talada ethoobiya la wareegay abiy axmed kaasoo lahaa aragti cad oo ku aadan mowduuca badda cas oo ah inay lama huraan tahay inay ethoobiya cagaha dhigato madaxdii isaga ka horreysay arrinkaas xoogaa way yaraysanayeen oo waxay ku doodayeen inay jiraan waddamo badan oo afrikaan ah oo aan bad lahayn haddana dhaqaalahoodu iska wanaagsan yahay sida uganda oo kale laakiin abiy axmed wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay inuu cagta dhigo badda cas wuxuuna jeediyey khudbado xamaasad leh oo uu ku sheegayo in mowduuca la xiriira qabsashada badda cas ay itoobiya uga dhigan tahay masalo jiritaankeeda la xiriirta ينفع ما نخرجش على البحر الاحمر وخطب خطب ذكر فيها ان قضيه وصول اثيوبيا للبحر الاحمر قضيه وجوديه abiy axmed ayaa iskudayadiisa la xiriiray inuu helo qayb ka mida badda cas waxa ay ahaayeen kuwo marba marka ka dambaysa isa soo tarayay sanadkii laba kun laba iyo labaatanka ayuu isku dayay inuu ku biiro urur ay ku midaysan yihiin dowladaha ku teedsan badda inkastoo arrinkaasi laga diiday waxa uu ugu dambeyntii heshiis la galay maamulka somalilan bilowgii sanadka laba kun afar iyo labaatanka iyadoo taariikhyahanka raaqib asarjaani sheegay in maamulka somalilan uu yahay maamul isku dayaya inuu ka go-o soomaaliya inteeda kale laakiin weli aan helin wax ictiraaf ah فبراير 2022 طلب آه، طلبت الحكومه الاثيوبيه من منتدى البحر الاحمر انها تشترك في هذا المنتدى febraayo laba kun laba iyo labaatanka wuxuu abiy axmed codsaday in dalkiisu ku biiro ururka ay ku midaysan yihiin dalalka ku teedsan badda cas ururkaas oo daneeya arrimaha la xiriira badda cas sida amniga kalluumaysiga maraakiibta ganacsi ee adeegsanaya marinada baabul mandab iyo qaanaadka asuweys dowladahan ku teedsan badda cas waxay gaarayaan siddeed dal waxayna kala yihiin masar sacuudiga urdun yeban suudaan soomaaliya jabuuti iyo eritreya marka codsiga abey ee ahaa inuu ku biiro ururkan waa laga diiday ugu dambayntii mushkiladda ugu weyn waxay dhacday janawari laba kun afar iyo labaatanka markii ay etoobiya ku dhawaaqday inay heshiis badda ku saabsan la gashay maamulka somalilan oo dhaca waqooyiga soomaaliya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdiina sheegaya inay ka go-een soomaaliya inteeda kale laakiin ilaa iyo hadda ma jirto dowlad ka dhisan caalamka oo aqoonsan gooni iskutaaggaas ethoobiya waxay ku dooday in heshiiska ay la gashay maamulka somalilan uu yahay heshiis kiro ah oo ay kaga kiraysanayso dhulxeebeed cabirkiisu gaarayo labaatan kilomitir
عندها ساحل بطول 20 كيلو متر جواه مدينه بربره المهمه جدا ugu dambeyntii doctor raaqib asarjaani waxa uu sheegay in waxa keenaya in lasoo damaaciyo wadamada muslimiinta ay tahay iyadoo aanay caalamka islaamka ka jirin dowlad awood leh oo midaysan allahna waxa uu ka baryay inuu suurogeliyo helitaanka dowlad awood leh oo midaysa caalamka islaamka كنا نتمنى ان يكون في عندنا وحده في العالم ال- العربي والاسلامي قويه لان هذا هذه الاضطرابات ما كانش ممكن تحصل لو في كيان واحد بيجمع ال- ال- ال- الدول دي كلها الصومال waxaan rajaynayaa inaan helno dowlad midaysa caalamka islaamka oo idil maxaa yeelay dhibaatooyinkan ma dhici lahayn haddii uu jiri lahaa kayaan ay ku midaysan yihiin dowladaha caalamka islaamka dabcan soomaaliya xukuumadda ka dhisan waa mid taag daran xitaa amnigeeda qaybo ka mid ah waxaa sugaya ciidamo ka socda dalka ethoobiya waxaan alla weydiisanaynaa inuu waddamada muslimiinta ka ilaaliyo halisyada ku soo wajahan runtii waayadii u dambaysay aad bay u soo badanayeen halisyada ku gadaaman dowladaha ka jira caalamka islaamka alle waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaanteenna dhowro arrintaanna wixii ku soo kordha waan isla arki doonnaa insha allah نشوف الاحداث القادمه ان شاء الله توصلنا لفين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته doctor raaqib asarjaani waa taariikhyahan caan ah oo leh mu-alafaad badan oo ku saabsan taariikhda waxaana ka mid a kutubta uu qoray qisatul andalus taariikhda tataarka taariikhda alxuruub asaliibiya iyo kutub kale oo badan oo uu ka mid yahay kitaab lagu magacaabo adiga iyo soomaaliya ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله